أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم ولا أموالهم ولا أولادهم ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey lan tugniya ma deeqayso canhum iyaga xaggooda amwaaluhum maalyaalkooda walaa awlaaduhum iyo ilmahooda toona min allaahi alle xaggiisa shay-an waxba ka deeqi mayso waxba kaga tari mayso wa ulaa'ika kuwaadaas hum iyagu waquudu nnaari naarta hurkeeda waayo waxa ay ku hurayso iyo naarta shidaalkeeda weeyaan kuwaas ka da'bi aali fircawna da'buhum xaalkooda ka da'bi aali fircawna reer fircawn xaalkoodii oo kala way iyo waladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey kadabuu way beeniyeen biaayaatinaa aayaadkani bay beeniyeen fa akhadahum ullaahu alla waa qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim dunuubtooda darteed buu alla u qabtay oo cadaabka ugu qabtay wallaahu alle shadiidulciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay waayo waxaan soo haynay tafsiiru suurati aali cimraan markuu alla ka sheekeeyey dadkii raasikiinta noo soo dambeeyey ee cilmiga ku sugnaaday ku xasilay iyaga inay rabbi khaatimo fiicanna ay warsanayaan ilaahay dembi dhaaf maalinta qiyaamaha inay weydiisanayaan gaaladii iyo ma-aalkoodii iyo xaalkoodii buu alla halkan uga warramayaa marka alla wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo alla diiday oo diinkii diiday lan tugniya ma tarayso canhum iyaga xaggooda amwaaluhum maalyaalkooda walaa wlaaduhum caruurtooda min allaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa xaggiisa shay-an waxba uga tari mayso yacnii maalka ay haystaan iyo ilmaha ay haystaan ha ku kadsoomin wax maalkaasi uu u taraya male waa sida uu alle u yidhi falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum iyaynan ku cajab gelinin dadkan maalkooda iyo ilmahooda iyo siduu alle u yidhi laa yagurannaka taqallubu aladiina kafaruu fi lbilaad iyaynan ku kedinin gadgadoonka iyo socodka ay dhulka korkiisa ku soconayaan kuwan gaalada ah mataacun qaliil waa raaxo ama raaxayn yar un weeyaan buu alla leeyahay marka dambena meeshay u dambeynayaan jahanamo iyo marka carruurtooda iyo awlaaddooda iyo waxba u tari mayso min allahi ilaahay cadaabkiisa xaggiisa shay-an waxba uga deeqi mayso oo ma uga tarayso bal hadday qiyaamaha xadiidka nebiga sal ll ly slam ee bukhaari iyo keyrkiis ku sugan wuxuu tilmaamay qiyaamaha in gaalka la dhahaayo maanta cadaabkan ma iskaga furan lahayd low kaana laka mil-u lardi dahaban dhulka muggiis oo dahab ah haddaad haysato maanta cadaabkan ma iskaga furan lahayd haabuu dhahayaa markaasuu allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay waxaan kaa dalbay oo aan ku amray kelmad baan ku amray intaas aad sheegayso oo dhanba waxaadan u aadinba kelmad kuu sahlan inaad u hoggaansantana aada la imaan karto ayaan ku amray waa laa ilaaha ila allah waana diiday marka maanta yacnii cadaabkii ka dhashay baan adduun iyo in ka badan iskaga furanayaa ma lagaa yeelayo wa ulaa'ika kuwaadaas hum iyagu waquudu nnaari naarta shidaalkeeda way waxa naarta lagu hurinayo oo lagu gubaayo xaabadii naarta way innakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabuu jahannama antum lahaa waariduun oo kaleba qul liladiina kafaruu satuglabuuna watuxsharuuna ilaa jahannama wabi'sa almihaad ka da'bi aali fircawna xaaluhum dheh ama da'buhum iyaga xaalkooda ka da'bi aali fircawna fircawn reer fircawn xaalkoodii oo kala way marka ka da'bi aali fircawna waa khabar mubtadaa loo soo qadarayaa tarkiibka ugu sahlanna sidaas waaye in la yidhaahdo da'buhum ka da'bi aali fircawn xaalkooda iyo dariiqadooda iyo qaabkoodu ka da'bi aali fircawna reer fircoon qaabkii ay lahaayeen oo kala way iyo waladiina kuwa min qablihim iyaga ka horreeyey meeshaa marka waladiina min qablihim halkaa in lagu joojiyo oo waladiina min qablihim lagu cadfo aali fircawn oo macnuhuna uu yahay xaaladooda iyo xaalkoodu waa reer fircawn xaalkoodii oo kale iyo kuwii ka horreeyey reer fircawn ee gaalnimada markaa ku taagnaa kadabuuna markaa jumlo cusub laga dhigo jumla ficliya oo markaa musta'nafa waxaa kaloo bannaan in ka da'bi aali fircawn xaaluhum xaalkoodu ka da'bi aali fircawna reer fircawn xaalkoodii oo kale weeyaan in la yidhahdo waaladiina kuwa min qablihim iyaga ka horreeyeyna kadabuu biaayaatinaa bay beeniyeen oo markaasi jumlada ay noqoto jumla ismiya oo waladiinadaasna mubtada noqoto jumladaas kadabuu biaayaatinaadana khabar loogaga dhigo labadaba waa bannaan tahay ayb xaalu daabuhum iyaga xaalkooda ka daabi aali fircawna reer fircoon xaalkii xaalkoodii oo kale weeyaan iyo waladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey kadabuu way beeniyeen biaayaatinaa aayaadkeennay beeniyeen fa akhadahum ullaahu alla waa qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim buu alla u qabtay oo dembigoodii dartii buu alla u ciqaabay wallaahu alle shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay uu daran yahay weeyaan alle ey shadiidu lkhdi aliimu lcadaab waa mid qabashadiisuna daran tahay cadaabkiisuna xanuujinayo laa yamtanicu minhu axadu walaa yafuutuhu shay-un cid iska celin kartaana ma jirto wax ka fakan karaana ma leh allah subxaanahu wa tacaala qul liladiina kafaruu satuglabuuna watuxsharuuna ilaa jahannama wabi'sa almihaad qul waxaa tidhaahdaa liladiina kuwii waxaa u dhahdaa kafaruu kufriyey satuglabuuna waa la ydinka guulaysan doonaa watuxsharuuna waa la idin ururinayaa ilaa jahannama jahannama intii ka ahna waa la idin ururin doonaa wa bi'sa waxaa baas lahaaday almihaadu alfiraashu gogol ayaa baas lahaatay almaqsuusu bidami hiya wey halkan allah subxaanahu wa tacaala nebigu u amrayaa sidaa inuu ku yidhaahdo gaaladan ee ibnu isxaaq wuxuu wariyey can caasim bni cumara bni qataada ana rasuula allahi sal ll ly slam lamaa asaaba min ahli badrin maa asaab nebiga markii uu beder guushii uu ka helay qoladii quraysh warajaca ila almadiinati uu u laabtay jamaca alyahuuda yahuud ayuu ururiyey fii suuqi bani qaynuqaac ayuu isugu keenay markaasuu ku yidhi yaa macshara yahuud war yahuudoy aslimuu iska islaama qabla an yusiibakum allahu bimaa asaaba qurayshan iska islaamoo alle u hoggaansama intuunan alle idinku ridin wixii quraysh uu ku asiibay alle oo kale fa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muxamed laa yagurannaka min nafsika an qatalta nafaran min quraysh kaanuu akmaaran laa yacrifuuna alqitaal waxay yidhaahdeen moxamedow yaynan ku dagin oo ku kadinin in aad laysay koox quraysh ka mida oo dad iska doqomo wax magarato ah oo aan dagaal aqoonin iyo xaalkiis innaka wallaahi low qaataltanaa la carafta annaa naxnu nnaas haddaad nala dagaalanto inaan dad nahay waad arkaysaa wa annaka lam talqa midlanaa annagoo kalena aadan la kulmin sidaasay isu beentaasi isu sheegeen isku faanfaaniyeen xaqiiqadu laakiin quraysh iyagaa ka nugul sida marka xaalkooduba alla uu kaga hadlay fii suurati alxashri laa yuqaatiluunakum jamiican ila fii quran muxasanatin aw min waraa'i judur halkaasu alla marka baqdintooda iyo halacooda iyo argagaxooda iyo uga warramay allah subxaanahu wa tacaala marka sidaas markay dhacdaybaa aayaddan soo degtay qul waxaa tidhaa nebiyow liladiina kuwii kafaruu kufriyey satuglabuuna waa la idinka adkaan doonaayo waa la idinka guulaysan doonaa adduunkii waa sidaas aakhiradiina watuxsharuuna waa la idin ururinayaa ilaa jahannama jahannama intii kaabaa laidin xaggeedaa la idinku ururinayaa wabisa waxaa baas lahaadaya almihaadu gogol ayaa baas leh ninka ku seexanayana waa dhib qabaa jahannama ciday gogol u tahay yagogoshaasaa baas leh qad kaana lakum aayatun fii fi'atayn iltaqataa fi'atun tuqaatilu fii sabiili illaah qad xaqiiqe ahe kaana lakum waxaa idiin sugnaaday oo idiin ahaatay aayatun cibro qaadasho fii fi'atayni laba kooxood dhexdood cibro qaadashaa idinkugu ahaatay labada koox oo iltaqataa kulmay xarba iyo dagaal u kulmay ixdaahumaa middood fi'atun weeyaan waa koox kooxda oo tuqaatilu dagaalamayso fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku dagaalamayso wa ukhraa qolada kalena kaafiratun tugaalowday ay tahay yarawna way arkayaan muslimiintii hum qoladaas hore yacni hum kuwan gaalada abay arkayaan midlayhim xaal ay yihiin labalaabkood ra'ya alcayni isha aragtideeda wallaahu alleh yu-ayidu waa xoojinayaa binasrihi guushiisuu ku xoojinayaa man qofkii yashaa'u uu doonayo inina fii dalika kaagaas dhexdiisa la cibratan cibro qaadasha ahaatay liulil absaari caqliga kuwa u saaxiibka marka aayadahanna marka sababu nusuulkii hore unbay daba socdaan aayaddii hore yahuuda waxaa la leeyahay war cibro iyo caqli qaadasha idinkugu sugan dagaalkii ay dagaalameen laba kooxood oo midi ay aad uga badan tahay midda kale laakiin hadafkoodu maadaama uu alle kala xigo oo qolada muslimiinta alle ay xigaan diinkiisa iyo jidkiisa kuwaas baa ilaahay guul ka siiyey kuwaa tirada badan idinka taamaa kuwaana qaadataan baa la leeyahay qad xaqiiqe ahe kaana lakum waxaa idiin ahaaday macshar alyahuud aayatun calaamad iyo cibro qaadasho fii fi'atayni laba kooxood sha'nigooda dhexdiisa labada kooxood oo iltaqataa kulmay lilxarbi bay u kulmeen waa beder muslimiintii marka quraysh weeyaan fi'atun ixdaahumaa middood fi'atun koox waaye kooxda oo tuqaatilu dagaalamayso fii sabiilillahi ilaahay jidkiisay ku dagaalamaysaa wa ukhraa mid kale yacni midda kale walfi'atu alukhraa ayb wa fi'atun iyo koox ukhraa oo kale kaafiratun weeyaan mid ilaahay diiday oo ku kufrisay yarawnahu marka laba tafsiir baa ku jirto in la yidhaahdo yarawna muslimiintii way arkayaan hum kuwaas gaalada ah midlayhim xaalay labalaabkood yihiin waana sida ugu fiicanoo iyaga markaa inkastoo ay labalaab ka badnaayeen laakiin labalaaba loo tusay ayb suuratulanfaalna waa ugu tegaynaa id yuriikahum allahu fii manaamika qaliila walow araakahum kaiira lafashiltum iyo aayadaha kaleo ka dambeeyo ayb marka yarawna faacilkii in looga dhigo qoladaa ilaahay jidkiisa ku dagaalamayso muslimiinta hum gaaladii bay arkayaan midlayhimna xaalahu tafsiir labaad wuxuu leeyahay yarawna gaaladii way arkaayeen hum mu'miniintii bay u arkaayeen milayhim labalaabkood inay yihiin ra'ya alcayni isha aragtideeda gaaladii marka argagixiyo wixii galay ayaa waxay u arkaayeen muslimiinta inay labalaabkood ay yihiin ayib labadaa tafsiir baa la tilmaamay laakiin midka horaa aada u ishkaal la-aan noqonayo tafsiirka hore qiraa'o kalena naaficiyana wuxuu akriyay isaga tarawnahum tarawnahum milayhim marka riwaayada tarawnahum taas marka tafsiirka horeyba xoojin kartaa ayb tarawna waad arkayseen idinka mu'miniinta ah waay hum kuwaas gaalada ah midlayhim xaal ay labalaabkood yihiin labalaab ay yihiin ra'ya alcayni arag isha aragtideeda waa masder waa marka mu'akidun licaamilihi yarawnada caamil u ah wallaahu alle yu-ayidu waa xoojinayaa binasrihi gargaarkiisuu ku xoojinayaa man qofkii yashaau ou doonayo arrinta tiro iyo hub iyo ma ahane ciddii alla guul siiyaa guul leh oo guul helaysa in yansurkum ullaahu haddii alla uu idiin gargaaro cid idiin markaa idinka guulaysanaysaa ma jirto gargaarku alle xaggiisa unbuu ahaaday falaa haaliba lakum ayb marka alla wuxuu leeyahay wallaahu alla yu-ayidu waa xoojinayaa binasrihi gargaarkiisuu ku xoojinayaa man ayuu ku xoojinayaa axad yashaau uu doonayo oo isagoo tiro yar baa ilaahay guul siinaya inna fii dalika kaagaasi la cibratan cibraqaadashaa ku sugan liulil absaari aragtida kuwa u saaxiibka oo aragtida dheer kuwa leh bay cibro ugu sugan tahay zuyina linnaasi xubu shahawaati min alnisaai waalbaniin zuyina waa la qurxiyey linnaasi dadkii baa loo qurxiyey xubu shahawaati shahawaadka jacaylkooda yaa loo qurxiyey min annisaa'i xaal ay haweenkii yihiin waalbaniina wiilashii xaal ay yihiin waalqanaatiiri amwaashii xaal ay yihiin maalkii maalkii almuqantarati la badiyey ama la ururiyey la jamciyey min aldahabi dahab xaggiis xaal uu ka ahaaday waalfidati iyo fida xaggeed waalkhayli fardihii almusawamati la qurxiyey fardihii marka la qurxiyey ama almusawamati la daajiyey ee la foofiyey ayb labada macnoba waa lagu macneeya waalancaami xoolihii waalxarhi beerihi daalika kaagaas lasoo sheegay mataaculxayaati noloshii raaxadeedii weeyaan addunyaa dhoweyd ama liidatay wallaahu alle cindahu agtiisa xusnulma'aabi noqod wanaagsan baa ahaaday ee qul waxaa tiraa nebiyow a unabi'ukum ma idinku warramaa bikhayrin wax ka khayr badan min daalikum kiinaas lasoo sheegay liladiina kuwii ittaqow cabsaday alla ka baqay cinda rabbihim rabbigood agtiisa jannaatun ayaa u sugnaatay oy leeyihiin jannooyinka jannooyinka oo tajrii ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo khaalidiina xaaleeyihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaas dhexdooda ku waarayo wa aswaajun iyo xaasas ayaa u sugnaaday kuwaas oo mudaharatun la nadiifiyey wa ridwaanun raalli ahaansho raalli ahaanshaha oo minallaahi alla xaggiisa ka ahaaday baa u sugnaaday oy leeyihiin wallaahu alleh basiirun mid arkid badan weeyaan bilcibaadi addoommada halkanna marka alla wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha dadka loo qurxiyey noloshan adduunyada loogu qurxiyey ee wax lagu raaxaysta ah marka alla wuxuu yidhi zuyina linnaasi dadkii waxaa loo qurxiyey yaa u qurxiyey marka laba tafsiiraa ku jirtee bacdila'ima waxay leeyihin allah u qurxiyey waana ku imtixaanayaa markaas xadiidkii nebigana wuxuu ahaa xufat innaaru bishahawaati wa xufat iljannatu bilmakaarih jannada waxaa lagu hareereeyey oo lagu wareejiyey wax naf dhibsanaysoo dhan ee naartiina waxaa lagu wareejiyey oo lagu gaararka looga wareejiyey waxa ay nafsaddu jeclaysanayso sidaana marka macnaha takliifkaaba sidaas ahba leanna qofkan nafsadiisa iyo shaydaan markuu ka soo adkaado oo uu la xarbiyo ayaa alleh uu geynayaa meel wanaagsan waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin marka hore marka mujaahadaa ka horeyso janno in la galo khayr in la helo xaq in la fahmo waxaasoo dhan waxaa ka horeysa mujaahado naf iyo shaydaan lala jihaado labadaa qofku markuu la dagaalamo irdaha waa u furmayaan markaas tafsiir labaad wuxuu leeyahay axadka u qurxiyey waa shaydaan xasanulbasri baa sidaas ku fasiray shaydaankaa waxaas u qurxiyey oo u muuneeyey ayb zuyina waxaa loo qurxiyey linnaasi dadkii xubu shahawaati shahawaad wax naf jeceshahay jacaylkeed shahawaadkii baa marka la tilmaamayaa min annisaai xaal naagihii ay ahaadeen ayb naagihii baa marka loo hormariyey haweenkii lianna alfitnata bihinna ashaddu haweenin lagu fidnooba aad u daran xadiidka nebiga sal alla ly slam wuxuu ahaa bukhaari oo warinaayo maa taraktu bacdii fitnatan adara cala alrijaali min annisaa gadaashay aniga kama tegin fitno kaga daran rag haween xadiid kalena wuxuu ahaa ina addunyaa xulwatun khadira wa ina allaha mustakhlifukum fiiha fayanduru kayfa tacmaluun faataquu ddunyaa waataquu nnisaa faina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi nnisaa fitnadii ugu horreysay reer bani israa'iil lagu fidneeyey haween bay aha ayay ahayd labada xadiid marka waxay tilmaamayaan fitnada haweenka ay ragga fidneeyaan inay aad u daran tahay xadiidkana wuxuu ahaa kale maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubi raj lilubbi rajuli alxaasimi min ixdaa kunna nin caqli badan waxaa caqligiisa tegsiinaya waa haween haddana haweenkaasi naaqisaatu caqlin waay nin caqli badanna maskaxdiisa waa iyo maankiisa bannaankay dhigaysaa ayb taa marka waa laysku imtixaanay walidaalika maadaama ay sidaas fidno u yihiin shaaricu wuxuu amray wax allaale wixii lagu yarayn karo fidnadaas in lagu dadaalo oy ka mid tahay haweentii markay bannaanka usoo baxayso xaajo inay usoo baxdo aysan iska wareegin waqarna fii buyuutikunna la yidhi oo naag marka yacnii iska sii socoto soo socoto un inaynan iska noqonin khalwadii haweenkii lala khalwoonayo gaar lala noqonayo guryaha iyo meel ban meel gaar ah baa la reebay haddana oo shaydaankiibaa saddexeynayaa la yidhi shaaricu haddana sidoo kale wuxuu ree wuxuu markay soo baxayso danteeda usoo baxayso inay aad usoo xijaabato oo waxaa la amray khimaar iyo dirci iyo jilbaab ay ka kor xirato si markaa aynan waxaa kaloo la amray inaynan ziinadooda muujinin suuratu nuuraan ugu tegaynaa walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha waxyaabahaas oo dhan marka fitankaas haweenka xaggooda ka imaanaya ayaa sharcigu u kala uu yacni ku kala teeday ama uu ku yareeyey haddana haweenkii waa fidno marka la leeyahay haddana ninkii haweenka u yacni si xalaala u raadsado inuu isku dhowro ilmo inuu ka helo inuu ku dego uu ku xasilo ninkii u guursadana aad iyo aad baa loo ammaanay oo nebiga sala allahu calayhi wasalam isagaa ugu haween badnaa ummaddan isagaana ugu khayr badnaa marka haweenkii iyagana marka icfaaf iyo dhowrsoonaan iyo xasilooni iyo ilmo wanaagsan qofka ilaahay ka siiya iyo middaasi kuma jirta middaan laga hadlayo dayib waxaad moodaa marka fitnada haweenkaasuna in acdaa'ul islaam ay aada u fahmeen markay arkeen haweenku inay fitno daran ay yihiin intaas marka yacnii waxay u qaylinayaan maal badanna ku bixinayaan kuna dadaalayaan haween sidii guri looga soo saari lahaa oo yacni bannaankan loo keeni lahaa ma ahan in iyada loo danaynayo ma aha ee bal waxay tahay ummaddan baa la rabaa in madaxa dhulka loo dhigo lugahoodana kor loo loo taajiyo taasina marka waxay ku imaanaysaa haweenkii in bannaanka loo soo bixiyo boqolaal hay-adood oo haween keliya ka shaqeeyaa jiro wax danoo ay u hayaanna male aan ka ahayn bannaanka inay soo bixiyaan ummad diinkood iyo dhaqankood ay qarribaan waa in layska ilaaliya marka waxyaabahaas ikhtilaadkiina maanta waa batay fitnadii haweenkii waa badatay yacni waxaa weeyaan fitnadaas marka aad baa loogu fidnaysan yahay ayb ilaa hadda ay marayaan in idaacad loo sameeyo haweenka keliya ka hadlaan haweenka iskale la leeyahay idaacaddaasi marka ama idaacadahaanu iskama soco karaan qarashay ku socdaan qarashkaasna ninka dhiibo nin adiga wanaaggaaga wada inuusan ahayn qur-aankaa sheegaya yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu aladiina kafaruu yarudduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin daacadooda yacni gaalada in lagu liibaano lagama yaabo rajo intaa la-eg xataa kama jirto maxaa yeele alla sidaas uu leeyahay waxaanoo idaacaadana iyagaa sameeyo iyo dacaayaad ah waxayna u sameeyaan ummaddaani inay markaa madaxa ay ka dhaqdhaqaaqaysa ay ka jaraan waa in marka la yska ilaaliyo oo aan lagu dhicin waxyaabahaas min annisaa'i haweenkii xaal ay ka ahaadeen walbaniina wiilashii wiilasha iyagana marka aad baa loo jecel yahay ninkii marka faanfaan iyo qabiilbadin iyo baatil ha kugu garabta istaagaan iyo ninka sidaa ay ka tahayna hadda waxaa weeyaan waa ku waa waa fitnay ku yihiin ninkii ilmo u dhalo inay islaamka anfacaan oo waxbartaan oo ilaahay caabudaan isaga marku dhinto kadibna waa fiican yahay isaga oo nebiyullaahi sulaymaan waa kii dalbay arrintaas oo yidhi caawa toddobaatan haweenaan u tegayaa mid kastaana waxay dhalaysaa wiil fardafuul oo faris oo geesi ah oo ilaahay jidkiisa ku dagaalamo insha allahu bounan ku darin qul insha allah baa la yidhi waa iloobay ilaahay baa meesha wax ka rabo ma aynan dhalin mid unbaa dhashay cunug nuskiisayna dhashay teena meeshaas marka bukhaari wuxuu baabeynayaa man dalaba alwalada qofkii walad iyo ilmo iyo wiilal iyo dalbo si ay ilaahay jidkiisa ugu jihaadaan marka waxau ku tusayaa qarad sharciya oo loo dalbaana waa jiraan qarad qaab daranna inuu jiro marka fidnadu waa midka qaabka daran waalqanaatiiri maalkii faraha badnaa almuqantarati la badiyey ama almuqantarati la jamciyey min adahabi dahabkii xaal uu ka ahaaday iyo walfidati iyo fidadii maalkaas isaguna fidna aada u daran xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa saxaabadiisu u yimid xadiid ibnu maajaha uu warinayo saxiix ah iyagoo ka sheekeynayo faqri markaasuu yidhi alfaqra takhaafuun faqri maa ka baqaysaan markaasuu ku yidhi latusabunna calaykum addunyaa saban xataa laa yaziiqa qalbu imri'in ilaa hii ilaahan ku dhaartay adduunyada waa la idinku shubi doonaa ilaa qof qalbigiisa ounan simbiririxanin leexanin diinka ka qalloocanin ilaa iyada unbaa ka qalloocinayso ayb xadiidkii camri bni cawfna wuxuu ahaa markay saxaabada salaada subax la soo tukadeen maal baxrayn laga keenay maqleen salaaday la soo tukadeen xoogaa marka nebigay istustuseen si bal maalkaas iyo wax looga siiyo bani aadamku xaajadiisa u maalka ku dabartaa waa iska rabaa markaasuu nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi adunukum samictum ana abaa cubaydata qadima min albaxrayni bimaal waxaan u malaynayaa inaad maqasheen abuu cubayde inuu maal baxrayn ka keenay qaaluu ajal yaa rasuula allah haabay dheheen markaasuu yidhi abshiruu waamiluu maa yasurukum wallahi ma alfaqra akhshaa calaykum walaakin akhshaa calaykum addunyaa faqri idinkagama baqaayo yidhi bishaaraysa laakiin addunyaan idinkaga baqayaa an tanaafasuuha inaad ku tartantaan fatuhlikakum kamaa ahlakat man kaana qablakum idinka ay idin mariso idin baabi'iso sidii dadkii idinka horreeyey ay u baabi'isay oo kale waa maalkii marka iyo xaalkiisu maalkuna hadda waa midka marka shay kastoo qaaliya isaga loo huray oy diinta ugu weyn tahay oo ay ugu weyn tahay yacnii sharafka qofka uu ku xigo wax walbaa marka waa la bixiyey waxaana loo bixiyey liajli daraahim ama doolaraad in la helo bis qofkiina waxaa laga yaabaa doolarkaasi cimrigiisaba inuu iska gaaban yahay wax yar meelaha ou wadwado waxa uu dhumiyey ou doolarkaas siistayna wax aad u weyn ay yihiinoo diinkii uu ka mid yahay waana sheegay rasuulka sal alla ly slam siyaalkaas inay dhici doonto xadiidkii waxay ku jirtay saxiixa ahaa baadiruu bilacmaali fitanan ka qiطaci leyli اlmudlim yusbixu rajulu fiiha muumina wayumsi kaafiran wayumsi muumina wayusbixu kaafiran yabiicu diinahu bicaradi min addunya xoogaa addunyaa buu diinkiisii ku iibsanayaa marka qofka diinkiisa iyo sharafkiisu maal a lagu siinayaa inuu u gato maaha qof walboo muslima xilaa saaran waa mas-uul nin walbaa haddii marka xoogaaga marka loo bitiyo uu ka dabahaado ee diinkiisii iyo wixiisii uu iloobo aad iyo aaday halis u tahay waana dhibaatadana haysato wax walba aan ula nahay ayb waalqanaatiiri maalyaalkii almuqandarati la badiyey min aldahabi waalfidati ah waalkhayli fardihii almusawamati la qurxiyey waalkhayli fardihii almusawamati la daajiyey tafsiirkaas dambe ibnu cabaasaa ku fasiray alraaciyati yani fardaha la daajiyey tafsiir kalena wuxuu leeyahy almusawamati la calaameeyey mid saddexaad wuxuu leeyahay qurxan dabari marka wuxuu doortay calaamaynta farduhu iyagana hadda waxay ka dhigan yihiin markuubaad bani aadamku wax la koro oo la markuubaad iyo gaadiid waa jecel yihin shahawaadkay ka mid yihiin markuubaadkii marka berigaas aadka loo jeclaa fardaha zamankan hadda markuubaadkan hadda jirana dadku dayaarado iyo iyo baabuur iyo lagu raaxaysto iyo maraakiib iyaa la fuulaa oo gaadiid laga dhigtaa fardaha marka nebigu waxau sheegay dadku saddex inay ku yihiin ninna faraskii waa xirayaa ilaahay jidkiisa uu diyaarsanaya mid kalena farasku inuu ka taajiro nafsadiisa ugu deeqtoomo u sameeyaa ee xaqa lagu leeyahayna markaas uu ka gudo zako hadday ku waajibtay iyo wax lamida markuu ka ganacsanayo qayb saddexaadoo waxaa jirta fardaha u diyaarsato oo u darbiso inay diinka kula dagaalamaan kuwaasaa ugu xun marka marka gaadiidku qofku hadduu u diyaariyo u diyaarsado diin inuu kula dagaalamo diinkii ilaahayna waa soo harayaa isagiina waa dulloobaya walancaami xoolihii walxarhi beerihi daalika kaagaasi mataaculxayaati noloshii dhaldhalaalkeedii waayo addunyaa liidatay wallaahu allana cindahu agtiisa xusnu lma'aabi noqod wanaagsan baa ahaaday alla marka wuxuu leeyahay qul waxaa tidhaa nebiyow a unabi'ukum ma idinkugu warramaa bikhayrin ku ka khayr badan min daalikum kiinaas la sheegay wax ka fiican ma idiin sheegaa ma idinku warramaa liladiina kuwii waxay leeyihiin ittaqow dhowrsaday oo ilaahay ka cabsaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa waxay ku leeyihiin jannaatun beerayaalo jannaadka oo tajrii ay dureerayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo khaalidiina xaaleeyihin kuwii waaraya fiihaa jannaadka dhexdeeda awalan marka jannaadkan ilaahay baa sidaan u qiimo yeelo waa qiimo badan yihi iyagoo haddana nicmadaas ay taallo yaa khaalidiina fiihaa la daba dhigay nicmo kastoo adduunyada intii hadda la sheegay ninkii haysto waa ka gaboobayaa markuu ka duqoobana waxba u tari maayaan baabuurkii ma fuuli karo haweentii lama macaamili karo xoolihii waxba kama qaban karo dahabkii iyo fidadii waxba kama hayo yani ama isagii waa ka duqoobaya haddii uu ama waa ka dhimanayo oo maalkan hadda qofku uu hayo iskuma hubo inuu ku waarayo mar wax go-i karo iyo waxaan go-aynin marka isla mid maaha khaalidiina xaaleeyihiin kuwii waaraya fiiha jannaadkaa dhexdooda ku waaraayo waaswaajun xaasas aya ayaa u sugnaaday oo ay leeyihiin xaasaska oo mudaharatun la dahiray xisiyan wa macnawiyanba waa loo dahiray qalbigoodu waa fiican yahay waa kuwa nimankoodaas jecel oo aan khilaaf iyo dhibaato ka imaanaynin ayb man xisiyanna waa u daahiro xaydna kuma dhaco nifaasna kuma dhaco ayb wa ridwaanun raalli ahaansho raalli ahaanshaha oo min allaahi ilaahay ka ahaaday baa u sugnaaday kuwaas ridaha allana de waxay tahay marka uu alla subxaanahu wa tacaala uu dhahayo waxaan idinku dejiyey raalli ahaanshahayga weligayna idinma caroonayo wixii la siiyey oo dhanba markaasi waa la yaraanayaan ridaha alla yaa ka weynaanaya ayb fii suurati bara'ana wa ridwaanun min allaahi akbar raalli ahaansho yar oo xagga alle ka ahaatay baa weynin badan baa ilaahay ayb maa cilmulmacaaniga ku jira waridwaanun waxay tahay marka musnadu ileyhiga in nakiro laga dhigo waaa waxaa weeyaan waxaa ku jira taqliil wax yar oo rido alle ah yaa aad u weynin badan waay macnaheedu ayb waxaasoo dhanna waxaa kaga sii weynaan badan aragtida rabbi subxaanahu watacaala ay arkayaan ayb intaas ayay leeyihiin wallaahu allana basiirun midkii aragti arkid badan waay bilcibaadi addoommadiisa mid arkaya way oo isagaa ku cilmi badan arkid badan cidduu doonuu siinayaa wuxuu yacnii cidduu doono ayuu wax siinayaa khayrka iyo wanaagga uu waafajinaya aladiina yaquuluuna rabbanaa inana aamanaa waxaa lasoo sheegay aladiina liladiina kuwiibaa iskale oo u sugnaaday marka aladiinadan waxaan ka dhigaynaa waa fii mawdici jarin liladiinadii hore ayaa laga bedelaya liladiina taqow cinda rabbihim jannaatun sow lama dhihin liladiina yaquuluuna rabbanaa jannaatun bay iyaguna leeyihin ilaa aakhir aaya xaggaa marka in laga bedelo ayib sida marka ugu roon sidaas weeyaan ee in laga dhiga laakiin wallaahu basiirun bilcibaadi aladiina markaa laga sifeeyo alle ee waxaan ujeedaa laga la yidhaahdo markaa wallaahu alle basiirun bilcibaadi addoommadiisa mid arkid badan oo arkaayo waay aladiina la yidhaahdo addoommada laga bedelo kuwiibau arkayaa la dhaho waxay noqonaya marka aragtida alle in lagu soo koobo keliya qoladan bis oo wixii qoladan ka soo haray inuunan arkaynin oo kale sidaas marka waa laga fiican yahay alladiinada in laga dhigo mawdicu jarin liladiina taqowda horena laga bedelo alladiina kuwiiba iskale wixii lasoo sheegay yaquuluuna dhahayeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenu inanaa anagu aamanaa waan rumaynay ee fakfir ilaahu dhaaf lanaa annaga noo dhaaf dunuubanaa dunuubteenna noo dhaaf waqinaa naga kori cadaaba naari naarta cadaabkeeda naga kori alsaabiriina amdaxuu waxaan ammaanayaa alsaabiriina kuwa sabro waalsaadiqiina kuwa runta sheego iimaankooda ku run sheego waalqaanitiina kuwa rabbigood adeecaan ammaanayaa waalmunfiqiina kuwa bixiyo amwaasho maalkooda yacnii wax bixiyaan waalmustakfiriina kuwa dembi dhaaf dalbado oo alle ka dembi dhaaf dalbado bilasxaari fil asxaari aroorti ayb asaabiriina marka waa mansuub ficil marka loo soo qadarayay madxi ah ayay ku nasbisan tahay ayb icraabo kalena waa jiraan amdaxu waxaan ammaanayaa asaabiriina kuwa sabro sabarkii marka macaanidiisii saddexdaa waa soo marnay wasaadiqiina kuwa runta sheego oo iimaankooda ku run sheego waalqaanitiina kuwa rabbigood adeeco waalmunfiqiina kuwa nafaqaynayo maalkooda bixinayo fuqarada wax siinayo waalmustakfiriina kuwa ilaahay dembi dhaaf warsado bilasxaari fil asxaari aroorta hore waqtigaasna saxarkaa dembi dhaafka yacnii alle la weydiisanaya si gaara waxaa loo sheegay ibnu kathiir wuxuu leeyahay dalla calaa fadiilati listigfaari waqta alasxaar aayaddu waxay tusaysaa istikfaarta fadliga ay leedahay waqtiga aroorta suxuurta inta aan yacnii aadaanka salaada subax la adimin waqad qiila waxaa la yidhi ina yacquuba calayhi salaam lama qaala libaniihi sawfa astakfiru lakum rabbii inahu akharahum ilaa waqti saxar ayuu dib ugu dhigay wa habata fi saxiixayni wagayrihimaa waxaa ku sugan min almasaaniidi wasunani min gayri wajhin can jamaacati min asaxaabati ana rasuula اllahi sala ly slama qaal yanzil allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay waa soo degayaa fii kulli leylatin habeen kasto ilaa samaa'i dunyaa samadan dhow buu usoo degayaa xiina yabqaa hulusu leyli alakhiir markii ay dhimanaato saddex meeloodoo meel habeenku markuu ka dhiman yahay fayaquulu wuxuu dhahayaa hal min saa'ilin faucdiyahu hal min daacin faastajiiba lahu hal min mustakfirin faakfira lahu xadiidkaasna marka aayaddii buu aad u xoojinayaa alxadiid waqad afrada alxaafidu abulxasan addaara qudniyu fii dalika juz-an calaa xida farawaahu min duruqin mutacadida wuxuu yidhi alimaamu daara qutni abulxasan addaara qutniy mas'aladan nusuulka wuxuu ka alifay juz axaadiidtaas buuna soo jamciyey duruq badan buuna ka soo jamciyey ayuu yidhi kitaabkaasna waa matbuuc waqti xoogaa dheer waqti horena halkaanaan ku akrinay dayib kitaabu nusuul ayaa la yidhaahdaa laba kitaab uu leeyahay daara qutni kitaabu sifaat iyo kitaabu nusuul iyo mid saddexaad oo kitaabu ru'ya la yidhaha aragtida alle uga hadlaayo saddexdaba masaa'il caqadiya uga warrama marka ilaahay ma soo dega dadka dhahayana ilaahay ha ka cabsadaan waxa dhahaya allah soo dego waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaan rumaynaynaa allah inuu soo degaayo soo degid isaga u qalanto oo aan makhluuq shabbahaynin intaas in lagaa helo way dad badan baa jiro oo dhahaya waxa soo degaya ilaahay maahane amarka allah soo degayo amarka alle saacad kastou soo degaa yudabbiru alamra min asamaa'i ila alardi waqti kasta iyo saacad walba amarka alle waa soo degaan ee waxaa axadka soo degaayo huluthuleyl alakhiir waa allah subxaanahu wa tacaala ayb mana ahan in la yidhaahdo thuluthuleyl alakhiir haddaan annaga joogno qolo kalena maalin ay joogaan thuluthulaylka kala kala kala duwanna ma la dhihi karo leanna habeenka iyo maalinta iyo waqtigan annaga bani aadamkau nagu socdaa laakiin alle kuma socdo habeen iyo maalin midna oo shaniga alle iyo sifaadka alle in habeen iyo maalin iyo waqti inta loo sameeyo la yidhaahdo waxaas ma jiraan sababtoo ah waxaan annaga naqaano un marka aan ku fiirinno ma wanaagsana nabiguna witirkiisu wuxuu u badnaan jiray aakhiruleylka ayb oo marka taasina waxay keenaysaa marka in aada alla loo baryo waqtiyadaas ayb ibnu jariirna wuxuu yidhi sanadkiisuu ku warinayaa wuxuu yidhi can ibraahima bni xaatib can abiihi qaala samictu rajula nin baan maqlay fi saxari aroorti fii naaxiyati lmasjidi masjidka geeskiisa wahuwa yaquulu isagoo dhahaya rabbi amartanii faadactuka ilaahu waad i amartay waa ku adeecay wa haada saxaru waqtiga saxarka waayo kan faqfir lii ii dhaaf fa nadartu waan eegay faidaa huwa bnu mascuud waaba ibnu mascuud ninkaa aad bay marka ugu dadaali jireen saxaabada waqtigaas salaad shahid allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa wlmalaa'ikatu waululcilmi qaa'iman bilqist shahid allaahu alla wuxuu ka marqaati kacay annahu ana alxaala washa'na xaalku iyo sha'nigu inuu yahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin ilaa huwa isaga maahani waalmalaa'ikatu malaa'igtii baa marqaati kacday wa ululcilmi cilmiga kuwa u saaxiibkaa marqaati kaceen oo arrinkaa ka marqaati kacay qaa'iman xaal uu yahay alle uu u taagan yahay bilqisdi xaal uu yahay mid u taagan bilqisdi cadaaladda isagoo cadaaladii u taagan ayuu alla sidaa marqaati kacay mar kastana alla cadaalad buu u taagan yahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa allah maahan isaga maahan alcasiizu allaha addoommadiisa ka adag alxakiimu ee falsan aayaddanna wuxuu tilmaamayaa alle laba shay baa aayaddan lagu tilmaamaya shayga koowaad waxay tahay markhaati ou alla furaayo markhaatida ou rabbi furaayana de waa wax weyn aada u weynin badan waxa axadka markhaatida furaya waa allah shayga laga markhaati kacayana waa shay weyn waa towxiidka aayaddu marka waxay ku tusaysaa towxiidku qiimaha uu leeyahay iyo macnaha uu ku fadhiyo leanna allihii dhulka iyo cirka abuuray baa ka markhaati kacay towxiidka oo isagii baa marka yacni bayaaniyey oo caddeeyey cibaadada keligii inuu leeyahay ayib marka waa acdamu shaahidin shaahid midka ugu weynin badan waa allah markhaatida furaaya shay lagu markhaati furo wixii ugu weynaa baana laga markhaati furaayo waa towxiidka qof marka sacabkiis ma saari karaa marka wax alla ka markhaati furay oo malaa'igtii ka markhaati fureen dadkii cilmiga lahaa ka markhaati fureen xaqaas alle oo isagu isaga markhaati kacay cid kale in loo meeriyaa alla raalli ku noqon maayo sharcina ma ahan caqlina ma noqonayso shahid allaahu alla waa caddeeyey leanna shahaadadu waa bayaan iyo caddayn annahu wuxuu ka markhaati kacay alla uu caddeeyey annahu sha'nigu inuu yahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahani waalmalaa'ikatu malaa'igtii baa markhaati furtay arrintaa ka markhaati kaceen wa ululcilmi cilmiga kuwa u saaxiibkaa ka markhaati kaceen meeshaana marka ulul ahlu cilmiga fadiilo weyna ugu sugan mar haddii alle iyo malaa'igta iyaga lagu xijiyey ahlu cilmiga marka fadli aada u weyn baa ugu sugan aayaddan ayb oo dadkaa iyagana towxiidkii ka markhaati furayay ku jiraan ayb oo ibnu kathiir wuxuu yidhi wahadihi khusuusiyat cadiimat lilculamaa'i fi hada almaqaam culimada marka waxaa ugu sugan aayaddan khusuusiye iyo fadli wa ululcilmi cilmiga kuwa saaxiibkaa ka markhaati fure ayaa ka markhaati kaceen qaa'iman xaal uu yahay alla mid u taagan bilqisdi cadaalad marka alla cadaaladdaas uu taagan yahay mar kasta weeyaan oo ibnu kathiir wuxuu yidhi wa huwa fii jamiici alaxwaali kadalika xaalad kasta alla waa sidaas haddana tawxiidkii baa lagu soo celiyey laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahane ta'kiid waayo marka alcasiizu allah addoommadiisa ka adag alxakiimu xikmad badan ee aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo sharcigiisa iyo qadarkiisaba xikmaday xikmadaysan yihi ina addiina cinda allahi alislaam ina addiina diinka cinda allaahi ilaahay agtiisa diinka dhabta ah cinda allaahi alle agtiisa alislaamu islaamkii waay diinka dhabtaa ee wax ku oolka ah ee alla uu tixgelinaya aakhirana jaazaynayo adduunyadiina alla uu qofkii ka aqbalayo waa alislaamu weeyaan wama ikhtalafa aladiina kuwii isma khilaafin uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey ilaa min bacdi maa markii kadib maahane jaa-ahum uu u yimid alcilmu cilmiga markuu u yimid kadib maahane maxay isku khilaafeen bagyan liajli bagyin gardarro darteed gardarrada oo beynahum dhexdooda ahaatay waman qofkii yakfur kufriyo biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ku kufriyo fa ina allaha alleh sariicu lxisaabi xisaabtiisu miday degdegayso halkana alla wuxuu tilmaamayaa diinka alla uu aqbalaya waa islaamka sida allaba uu yidhi waman yabtaqii gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin ayb aayaddanna marka waxaa la yidhaahdaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam yahuudiiba wuxuu ka dalbay inay islaamaan markaasay yidhaahdeen waan islaamnay annaka markaasu a nabiga sal alla ly slam uu yidhi aayaddan iyo tan ku xigta iyo ay yimaadeen oo haddaad islaamteen de alle keliya isu dhiiba markaasu wuxuu ku xujeeyey ciise ka warrama markaasay yidhaahdeen ciise addoon alleh inuu yahay rasuul alleh yahay kelimadii alleh inuu ku samaysmay ma rumaysantihiin maya bay dheheen ma islaamin buu yidhi marka nasaaradii buu sidoo kale islaam bay yidhi waa islaamnay hortaabay dheheen markaasuu ku yidhi ciise ka warrama addoon alle rasuul alle ma yahay maya bay dheheen waa wiilkii ilaahay ma islaamin buu yidhi marka waxaa marka diinka allah uu aqbalaya marka waa islaamnimadaas toosan ina addiina diinka cinda allaahi ilaahay agtiisa alslaamu islaamka diinka dhabtae wax ko wax ku oolka ah cinda allaahi ilaahay agtiisa alislaamu weeyaan waa hogaansanaanta ee islaamnimada wama ikhtalafa ma ownan iskhilaafin aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka ilaa min bacdi maa markii kadib unbay iskhilaafeen jaa-ahum uu u yimid alcilmu ogaalka iyo cilmiga uu u yimid bagyan liajli bagyin bayna isku khilaafeen gardarro ay isgardarraysanayaan gardarrada oo beynahum dhexdooda ahaatay halkan marka ibnu kathiir wuxuu ka bixiyey tacliiq aada u wanaagsan wuxuu yidhi ay bagaa bacduhum calaa bacdin dadkii qaarkood qaarka kaleu ku xadgudbay fakhtalafuu way iskhilaafeen filxaqi xaqii bay isku khilaafeen sababtay isugu khilaafeen waa maxay litaxaasudihim isxasdid ay isxasdayaan isxasditaankooda darteed wa tabaaqudihim isku carooshad ay isku caroonayaan darteed wa tadaaburihim iyo isdhabar isku jeedintooda darteed ay isu dhabar jeedinayaan fa xamala bacdahum buqdu lbacdi alaakhari caradii ay kuwii kale u qabeen baa waxay ku xambaartay qaarkood calaa mukhaalafatihi qofkaas inuu khilaafo muxuu ku khilaafaa fii jamiici aqwaalihi iyo wa afcaalihi wax kasta uu sheego iyo wax kasta uu sameeyo waa ku khilaafayaa xaasidnimadii iyo buqdigii baa keenay marka nacaybkii uu u qabay qofkan kale baa wuxuu ku xambaaray hadal kasto iyo ficil kastoo kasoo fulo inuu yidhaahdo waa been wax jirana maaha dayib wa in kaanad haba ahaata buu yidhi xaqan ille qofka adiga kaa soo horjeedo xaqi kama reeban oo mar maru xaqi ku hadlaya markaas uu xaqi ku hadlaayo waxaa la rabaa nacaybkiisu inuu adiga kugu xambaarin inaad xaqaas diiddo waa inuunan kugu xambaarin xaquu ku hadlay waa sax inaad tidhaahdo tan gar baa ku leedahay middaan kale laakiin gar kuma lihi waa sida saxdaa waa taas marka laakiin kooxaha markay diintii isku qabteen isku khilaafeen way isnacayn naceen isnacaybkiina wuxuu keenay ninkan xaqa hadalkiisa iyo afcaashiisa iyo wararkiisa in duuduub loo tuuro xataa hadduu xaq watana la inkiro lala lalana dagaalo taasay dhalisay waana arrin aada khatar u ah dhibaatana haysatana ayb qofkii inuunan kala hari karin uunan dhihi karin war ninkan waxaasna waa ku qaldan yahay intaanna waa ku saxsan yahay aniga wixii uu ku saxsan yahay ma diidani diyaaraan u ahay isagana waa waa kula tacaawunaa waa kala shaqaynaa xaq ahaanna waa u arkaa hadduu iiga baahdo war walaalo waxaan iigu gargaarna waa ugu gargaaraa mar hadday xaq yihiin ayb wixii baatilana kuma jiro taasaa la la-yahay ayb cudurkaas marka uu tilmaamayo xataa yahuuddii iyo nasaaradii baa waxaa dhici jirtay yahuuddu mararka qaar shay xaqa intay ku hadlaan nebigu ma inkiri jirin xaqaas waxaaba ka mida mar mararka kamid ay asxaabta waxay ku yidhaahdeen inakum la antum lqowm muslimiin haddaad tihiin dad fiican baa tihiin lowlaa anakum tunadiduun laakiin idinku waxaad tidhaahdaan maa shaa allah wa shaaa moxamed haddii ilaahay yidhaahdo iyo moxamed aa leedihiin meeshaas baad ku liidataan laakiin si kale dad fiicanaad tihiin rasuulka markii loo sheegay sal ll ly slam wuxuu yidhi quluu maa shaa allah waxdahu ayb hadal baa marka aniga waxaasaa iga reebay inaan idinka celiyo inaan idinka celiyaan jeclaa markaa nebigu wuxuu yidhi quluu maa shaa allah waxdahu warkii naas yahuud idinku qabsatay ha ku celinine waa yacni waxaa weeyaan dhaafa oo maa shaa allah waxdahu keliya la imaada tandiidka joojiya lama dhihin marka waxaani cadowgeenna yahuudow ka yimid ma rabno qori iyo qiiqiis waa laysla tuuraa ma la dhihin qofka muslimkaa inuu miyir qabaa fiican inuu miyirna qabo sharcina uu ilaaliyaa lahaa qof nacaybkiisuna hadduu kaa bato aada miisaan ka dhigato hebel un ka xanaaji bis hadduu xaqii sheegay adiga marka ma khilaafaysaa sidaas baa imaanaysa lama rabo marka xaqa cid kastoo ku hadasho ama yahuud ha ku hadlo ama nasraani ha ku hadlo ama yacni wathani ha ku hadlo cid allaale ciddii ku hadasho xaqu baatil ma noqonayo hebelaa ku hadlay dartiis xaqu baatil u noqon maayo cudurkaasuu markaa xaafid ibnu kathiir uu sheegay marka aqwaasha iyo afcaashu miisaankooda sharci sharciga hano waman qofkii yakfur ku gaalooba biaayaati illaahi ilaahi aayaadkiisa fa ina allaha alleh sariiculxisaabi xisaabtiisu miday degdegayso fa in xaajuuka hadday kula doodaan fi tawxiidi yacni tawxiidkii ay kugula doodaan faqul dheh aslamtu waan hoggaamiyey wejhii aniga wejigayga lilaahi allaan u hoggaamiyey aniga iyo waman axadkii itabacanii i raacay aniga waqul waxaa tidhaahdaa liladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey iyo walummiyiina carabtii ummiyiinta ah waxaa ku tidhaahdaa a aslamtum ay aslimuu islaama ku dheh daahirku waa istifhaam amara laga laqbaynaa laakiin waxay la mid tahay fahal antum muntahuun ay intahuu ka jooga a aslamtum ay aslimuu islaama waa sidaa ku dheh fa in aslamuu hadday hoggaansamaan faqad xaqiiqaha ihtadow way hanuuneen wain tawallow hadday jeestaan fa inamaa wax kale ma ahane calayka adiga korkaaga albalaagu gaarsiin unba ah adiga dushaada wallaahu alleh basiirun mid arkid badan waay bilcibaadi addoomadii addoommada arkaaya fa in xaajuuka hadday kula doodaan yahuuddii iyo nasaaradii fii sha'ni tawxiidi ay kugula doodaan faqul dheh aslamtu aniga waan hoggaamiyey wajhiya wejigayga wejiga waxaa gaar loogu sheegayaa xubinta ugu sharaf badanoo qofka muuqaalkiisa iyo suuradiisa iyo ka tarjumto wa wejigaygan sharafta badan yaan alle u hogaaminayaayo waa u sujuudayaa waa u khuduucayaa alle faqul waxaad tidhaa aslamtu waan hoggaamiyey wejhii aniga wejigayga lilaahi baan u hoggaamiyey aniga iyo waman axadkii itabacanii i raacay asxaabteyda iyo dadka i rumeeyey waqul waxaad tidhaa liladiina kuwii uutuulkitaaba kitaabka la siiyey walummiyiina iyo carabtii a aslamtum aslimuu hoggaansama sidaa ku dheh yani a aslamtum ma islaamteen daahirku saas uu egyahay laakiin macnuhu waxay tahay islaama ku dheh waa yahuudiya nasaara fa in aslamuu islaamnimadoodana ma suuroobayso ilaa ay nebiga rumeeyaan salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi oo haddaynan nebiga rumaynin muslimiin ma noqonayo waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bi yahuudiyun walaa nasraaniyun uma laa yu'minu bi ilaa kaana min ahli nnaar ayuu nebigu yidhi sal l slam qofkii ani i maqla yahuudiya nasraani oonay rumaynin ahlu naar ayb islaamnimadana marka alistislaamu walinqiyaadu lilahi tacaala in alla subxaanahu watacaala loo hoggaansamo oo isaga yacni laga dambeeyo loo khuduuco maxaa looga loogu khuduucayaa wixii uu jideeyey calaa lisaani nebiyihi uu ku jideeyey fa in aslamuu hadday islaamaan oy hoggaansamaan oy rabbi u hoggaansamaan arrintu marka maahan aniga addoon ii noqo iyo sidaan rabo un ii yaal keliya maahane allahana abuuray aan caabudna waay rasuulku intaasuu ku baraya ee isaga ku dhihi maayo aniga i caabud waa ku addoonsanayaa ma aha arrintu suuraddaana keenaysaba ayb maa kaana libasharin an yu'tiyahu allahu alkitaaba walxukma walnubuwa uma yaquula linnaasi kunuu cibaada lii min duuni illah walakin kunuu rabbaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun wla yamurakum an ttakiduu almalaa'ikata wاlnabiyiina arbaaban ayamurukum bilkufri bacda id antum muslimuun suuraddaaba keenaysa fain aslamuu hadday hoggaansamaan faqad xaqiiqa ah ihtadow way hanuuneen wain tawallow hadday jeestaan fainamaa wax kale ma ahane calayka adiga korkaaga albalaaqu gaarsiin unbaa dushaada ah wallaahu alleh basiirun weeyaan mid arkaayo oo arkid badan bilcibaadi addoommada arkayo ayb ina aladiina yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna annabiyiina bigayri xaqin ina aladiina kuway yakfuruuna ku gaaloobayaan biaayaati illaahi ilaahi aayaadkiisa wayaqtuluuna dilayaan annabiyiina nebiyada dilayo bigayri xaqin xaq la-aan ku dilayo wayaqtuluuna dilayaan aladiina kuwa ya'muruuna farayaan annaasa dadka bilqisti cadaaladda farayaan min annaasi xaalay dadka ka ahaadeen kuwaasina fabashirhum ugu bishaaree bicadaabin cadaab cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo ulaa'ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan xabitad ay burtay acmaaluhum acmaashoodu ay burtay fi dunyaa adduunka dhexdiisa waalaakhirati iyo aakhirada dhexdeeda wamaa lahum ma lahan iyagu min naasiriina kuwa u gargaarayo u hiilinayo halkana alla ahlu kitaabkiiba wuxuu ku eedaynayaa wixii ay fuuleen oy koreen oy faleen oo dunuub iyo iyo maxaarim ah taasina ay tahay aayaadkii alloo ay beeniyeen iyo ciddii aayaadkaas waday oo alla usoo dhiibayna oo ay dulmiyeen marka allana waa ku gaaloobeen addoommadiisiina waa dulminayaan waa laba sifo aada u foolxuma aayaadkii allana inaad diidid ninkii wadayna aada markaa dulmiso gardarro iyo isagoo waxba kaa bi'inin inaad markaa markaa dulmisood ku xadgudubto waa laba sifo aada u xun qatarna ah ayb xadiidka nebigana wuxuu ahaa dadka waxaa ugu shar badan qof nebi uu dilay ama nebi dilay leanna nebigu laftiisu qofka uu dilayo waa qof shar badan wa wuxuu ku dilayaa waa adab darro iyo dulmi usoo dhar dhigtay ayb kan nebi dilaana isaguna waaba khatar xaalkiisu ina aladiina kuwa yakfuruuna ku gaaloobayaan biaayaati illaahi ilaahi aayaadkiisa wayaqtuluuna dilayaan annabiyiina nebiyada dilaayaan bigayri xaqin xaq la-aan ku dilaayaan awalba de nebi xaq laguma dilaynine waa un aad baa loo loogu sii ceebeynayaa iyagoon waxba ka bi'inin ambiyadii ayay dilayaan xadiidkii nebigana wuxuu ahaa xadiidulqudsiga man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi qofkii weli aniga ii sugnaaday dhibo dagaalan ogeysiiyey wayaqtuluuna dilaayaan aladiina kuwa ya'muruuna farayo dadka bilqisti cadaaladda kuwa farayo min annaasi xaal ay dadka ka mid yihiin ummaddaas culimada ee dadkaa xaqa farayaanna way dulminayaanoo waa dhibayaan wax ay ka galabsadeenna iyagoon jirin ayb fabashir u bishaaree hum kuwaasi bicadaabin cadaab ugu bishaaree aliimin mulimin xanuujiyo adduunyadana waaba ku dulloobaanba dadkaasna dadka yacni dadka cadaalada iyo khayrka iyo wanaagga u taagan kuwa dhibo ama dil ku dhibo ama ku dhibo dulmi iyo dha iyo rafaadin iyo dhibid ku dhibo dadkaa iyagu marka mustaqbalkooda adduunyaduna iyagoo marka waxaa waxaa la arkaa aayatiin xumo iyo ku dhex jiro ee aakhiradana hadda marka waxaa weeyaan cadaabkan allowya ugu goodiyey yay halis u yihiin fabashirhum ugu bishaaree bicadaabin cadaab cadaabka oo aliimin mulimin xanuujinayo ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan xabitad ay burtay acmaaluhum acmaashoodu ay burtay fi dunyaa adduunka dhexdiisa iyo walaakhirati aakhirada dhexdeeda wamaa lahum uma sugnaanin min naasiriina kuwa markaa iyaga u hiiliyo waxa camalkoodu ay u burtay u burayaanna da waxay tahay ninkii nebi dilana waa ku gaaloobayaa kii qof mu muslim ah islaamnimada ou haysta darteed u dilana isagana hadda waxaa weeyaan islaamnimada ou sheeganayaa been waayo maba aaminsanaba wa ilaa hadduu aaminsan yahay diinta darteed iyo islaamnimada darteed iyo iimaanka qofkaas uu leeyahay dartii uma uunan dileen hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed